rugta ganacsiga ee soomaaliya ayaa dhankeeda kenya waxay la seexatay heshiis ku saabsan dhinaca isdhaafsiga ganacsiga iyadoona heshiiskana lagu seexay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gudoomiyaha rugta ganacsiga ee soomaaliya ayaa faahfaahin waxaa u ka bixiyey nooca heshiiska ay la gaareen rugta ganacsiga ee dalka kenya wafdi nooga yimid dalka kenya muddana wadahadal aan wadnay muddana wadahadal aan wadnay wadahadalkaasina oo ku saabsanaa in labada labada jambari ay mar wada isu yimaadaan heshiis wada seexdaan heshiis ay wada seexdaan heshiiskaasna aan wax badan ku gaarno waxaad ogtihiin in soomaaliya ay ku biirtay east african community chamber of commerce oo aan member ka noqonnay waxaan markaas go-aansanay in aan mid mid markaas haddana aan agreement ula galnay inkastoo qaarkood aan horey agreement ula galnay laakiin maanta waxaa farxad oo noo ah jamber of commercigii kenya inay maanta muqdisho noogu yimaadaan oo halkaan aan ku casuno oo halkaan ay maaratay nagala soo qayb galaan xafiiska rugta ganacsiga warshadaha soomaaliyeed aan agreement maanta ku seexan doono sektarada kala duwan ee jamber of commercigana ay maanta goobjoog nala yihiin heshiiskan ganacsi isdhaafsiga ah ee dhex maray labada rugood ee dalalka soomaaliya iyo kenya ayaa waxaa garoodeen markaasi goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalk ee soomaaliya